Gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Sheekh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan ayaa sheegay in loo baahan yahay in si dhab ah loo taageero beeraleyda ku nool deegaanada Jubbaland si kor loogu qaado wax soo saarka gudaha iyo horumarinta dhaqaalaha deegaanka. Gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Sheekh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan ayaa tilmaamay in beeraleydu ay yihiin laf-dhabarta nolosha bulshada loona baahan yahay in la siiyo agab iyo taageero farsamo.
waxaan ku nool lahay oo inoo muhiimsan wax soo saarka beeraha xanaanada xoolaha biyaha kalluumaysiga iyo inta kale oo la mid ah waxaan u malaynayaa wasaaradaha kale oo environmentga intaas iyagana inay soo gelayaan iyo caafimaadka iyo in alle intii ku shaqale bani aadanka waxtarkiisa ee u adeegaba maanta muhiim bay u tahay marka insha allahu dalkeenna soomaaliya noloshiisa koowaad waxay ku tiirsan tahay beeraha iyo xoolaha waxaa noo sadexeeya kalluumaysiga biyaha iyo caafimaadka iyo hadday iyagana noloshay ka mid yihiin marka waa maalin noo muhiima waxaanu insha allahu leenahay tacabka in la kordhiyo wax soo saarka beeraha iyo xoolaha ninka beeraleyda beerta wuxuu ka soo saarto meeluu u dhoofiyuu raba marka afkiisa wixii ka badan marka in dhoof loo helo xoolahana dhoof loo helo aan kalluunka dhoof u helo marka insha allah intaasna waxaan kula talinayaa dowladda sidii loogala shaqayn lahaa wasaaradahaas ee hay-adaha caawiyana waxaan leenahay shaqadooda ha laban laabeeno